labaydhabyodhegeystayaal taraartaan muujada f m tis iyo tisyar dhibisan lama megatis oo ka gadaa mumbai labiyoonay baalashalaasleenkiiodhanyan oo la taraartaanka dhegeystayaal jadwalkii idaacadeed ee doornamiyeenka guda jarna sacdoonka kale tuqle baa idaacadan ku barateen ee barnaamijka bandhiga raadiyaha warsaga magaalada baydhabo balsege kole baa ka bedelmay barnaamij lagu hadlaan arrimooyinka dhallinyarada taas oo iyada jeedanta marxalada dhallinyarada soomaaliyeed barnaamij loodeew nuudin xusni iyo nindaadiyaa mahadsanta bashaar xasan maxamed haddaan ciidamadu dhaqaaqin
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu duurafeela dhegeystayaal ka dhowaada barnaamij gaar ah oonu ku hadli doonaa xaaladda dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada koonfur galbeed gaar ahaan weliba xoogga ka saara doonee qaabka shaqaalaysiinta iyo shaqalaanta dhallinyarada koonfur galbeed xilligun haysata weliba jira guddi shaqaalaha rayidka leerow iyo weliba wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka koonfur galbeed maadaama dhallinyaro badan oo reer koonfur galbeed ee jaamacada banaame wadanka ka dhammaayeen qaarshano gudaa wadanka jaamacadahan ku baxeen kuwo kalena jaamacado ka yaala magaalada baydhabo saas oo kale dhammaysadeen weliba jira shaqalaan baahsan oo dhallinyarada edionka u aadayeen haddaba xaaladda shaqalaanta iyo guddiga shaqaalaha rayidka qaabka shaqaalaysiinta iyo falanqeeyo doonaho ileeraale ka mida barnaamijka weliba marti inkaha oo dooda oo kala qayb gala doone cabdinaasir yuusuf maxamed oo ee ku-simaga madaga shaqaalaysiinta guddiga shaqaalaha rayidka ee koonfur galbeed saas oo kale barnaamijka weliba qayb kunagadeeye oo doodan ay kula qayb gala doone aadan ismaaciil cabdiraxmaan oo ka maga dheer shaata waana ah guddoomiyaga dhallinyarada gobolka baay eedenshaata iyo barnaamijka saas oo kale qayb ku ah weli kaloo barnaamijka qayb ku nada doona luul isxaaq aadan oo ku dareerta ururada bulshada rayidka soomaaliyeed barnaamijkun welibaa qobaday oo saabageliyey hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed oo inta badan ku shaqeeys horumaryowka bilaanta iyo dhallinyarada idaacadda warsan iyo saas oo kale barnaamijkan dooda daadiyay doonta hoo ilaah raalkanagada markee lahoba siinkanaga barnaamijka welibaa ka saabsanaada doone shaqalaanta dhallinyarada koonfur galbeed hayta iyo guddiga shaqaalaysiinta rayidka koonfur galbeed qaabka iyo wala ay shaqaalaysiiyeen weliba badanaa wal ku ogaada doontana qaabka guddiga shaqaalaha rayidka anmarow shaqaalaysiinta dhallinyarada soomaaliyeed madiyo shaqaalaysiin baahdan iyo weliba boqolaalka dhallinyarada jaamacadaha ku baxan ee aqoonto leh xirfado leh wala fursado inay helwaysniin intii xafiisyo hay-ado iyo weliba wasaarado shalduun ama xafiisyada shalduun ee maamulka iyo ku shaqeeyaan culays nooca ku saaran martida aan isin sheegaya barnaamijkani la falanqeeya doonta oo ilaahay halakanagada oo ay ku mid yihiin cabdinaasir eedenshaate iyo luul isxaaq aadan farsamadana bilaal hilaal sheekh shuceeb iyo farsameeye doona sawirqaadaha barnaamijkan waa bishaar mayow suldaan ha ka dhowaada mar kale iyo barnaamijka
Oi,
mar kale kulanto fayla dhegaystayaal barnaamijka iyo gudagala doono oo ilaahay raalla ka nagda barnaamijka dhegaystayaalka khadadka taleefanada iyo ku qayb qaadada doonaan qeybo dambe ee barnaamijka iyo oo su-aalo kuweydiiya koran mas-uulka ku dareera guddiga shaqaalaha rayidka saas oo kale dhiniga bulshadana wali su-aaliyo ku qaban wali weydiin doonana gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka iyo luul isxaaq aadan oo mas-uul ku dareerta ururada bulshada rayidka soomaaliyeed marka hore martada ha dhawaaye waliba sanlaha ka dhawaada stuudiyaha shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo waayahay eedan mahadsantiin si sharaftale waqtigan ilaaladan iyo sida isin doodaan ay kula qayb galeen waliba ka hormaryayahan cabdinaasir yuusuf maxamed oo ee kusimaga madaga shaqaalaysiinta guddiga shaqaalaha rayidka cabdinaasir walin ku hormaasaya madililay guddiga shaqaalaha rayidka shaqadiisa marka hormeed si kooban
bismillahi raxmaan raxiim ciidan mahadsanti mudahasni barnaamijka mutaarka eegeekan alcazumi radio warsan ciidanka mahadsantiin tan kale haddaan aan gudiga la jawaabta su-aalaada weydiid ahaaytay shaqada gudiga wale waaye markan koreyta inii la shaqaalaysiiyey ma jartaahan wasaaradii jaraan oo ilaa labaatan shan wasaarada deeraa maamulka koonfur galbeed wasaaradahaas walen baahanyin shaqaaleyn baahanyin yan baahanyin samarka madalays shaqaalahaas madalays lanbuuyi ama adeegyada oo wasaaradooyinkaas qoobadaayaan silan buuhi guddiga wala sameeyey wasaaradooyinkaas ama in sameeyey shaqaalooyin qaada yaan qaada markii shaqaalooyinsan qaadana wasaaradooyinkaas in sii sharjeeya walow gadaal ku faahfaahi doono qaabkii processka lan sii mara doono oo shaqaalaysiinta marka markii wasaaradooyinka shaqaale la jeegana haddana guddiga meelima kusii hiraayo dabgal badan ka sameeya walayn sameeya tababareen sameeya xuquuqdiyo meelay seedaan xuquuqdiyo kaleeyin iyo waajibaadka lagu fadoon iyo dabagalna ka sameeya marka shaqadan haddii shaleeta haddii shaqaalaysiin haddii leera haddii ku maamul koonfur galbeed source keliya wala kusii shaqaalaysiiya umay buu ahaa shaqaale haddii leera lama lama siyaadon shalbahaaya waa qofna waa shaqaalo oo contracted oo qaadadayo oo medrays ilaa wasaarad kasii shaqeeya ilaa lix bilood afar bilood shan bilood oo biyaayaan hay-ado kale oo medrays dowladda taakuleeyo siyaayaan iyo wala jirta nidaamka rasmiga un qaadaan wali waa ka shaqaalaysan wali waaye shaqaal raid yana qada qofti guddiga shaqaalaysi waa shaqaal raid waa may baa lan qaadayn qof boss lan qaada boss ka fiya madrasa so oo hadan lahayn oo may ka wadayn contract aan lahayn open contract la siya ilaa haddii dhibaatooyin kala dhiyaan ama samee qofki isku qutaba shaqadiisa ku sii wareegalayna inuu ku talmaayo madara qofkaas iminaade qof shaqaalo joogta iyo naqde marka
qaabkawaayahay guddiga rayidka muddada dhoon shaqeeyahay oo howlan wada guddiga shaqaalaha rayidka maamulka koonfur galbeed waa in la aasaasay lama kun toban shanti ee la aasaasay mayn laka aasaasay degree ama xeer madaxweyne oo hasaari madaxweynihii hore maamulka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan digrigaasoo la marjeehay afartii ili slash lama kun toban shan yaha yalka aasaasi digrigaas ama xeerkaas ma ogolaadaay in la sameeyey commission oo shaqaalo rayid ah oo guud ahaan maamulka koonfur galbeed ka shaqeeyo asbaabaha iyo ujeedooyinka lan sameyna wali hayte in la yaraayo shaqalaanta bahsan oo ku jirta maamulka koonfur galbeed iyo dhibaatooyinka shaqalaanta shanta in la yaraayo yaa yaa sabab hayte in digrigaas hasaar waan lama kutumo shantii laasaas waayahay si doodaninka furfurunta martadana walbadanku ogaadan tirada lamada kun iyo toban shantii oo guddigun la aasaasay ilaa sanadkun hadda laka jira lama kutumo sagaalka tirada shaqaalaha rayidka inay la wadaago kartaa ha ma jirta shaqaale badan inay jiraan madara guddiga ilaa hadda shaqaalaysiiyo inta hadda bayrolka ka jirta wasaaradda maadita oo ka jirta wali waaye toddobaatan iyo kowko shaqaale iyo hata toosan in shaqeeya dhammaan wasaaradooyinka oo shalduugo iyo shar- iyo iyana shardhuugaan marka taas hata iyo fifteenka ilaa hata intaas ka shaqeysa waaya eedan maasantaa keenagada doona wala siiyayha gudoomiyaha dhalinyarada ee, gobolka baay aadan cabdiraxmaan aadan waana kamaga dhaar ciidan shaata Ee, shaata hadhawaaw kubacda ee, dhegeysi mas-uulka ku dareera ee, guddiga shaqaalaha rayidka Ee, sharaxaada kooban uu sanoosiyey qaabka shaqada iyo tirada shaqaalaha rayidka ee, lamada kun toban iyo shantii ilaa sanadkun hadalka jara Ee, wali ataa lan- dhalinyaro eh, ee deegaankana ee, badana rooga xaaladda dhalinyaradana ku warqaba marka hore guddiga xaaladiis iyo ee, qaabka shaqaalaysiinta iyo nandhimadaan doonta laakiin xaaladda shaqa la-aanta dhalinyarada meel kasafe ay ka warqaban xaaladda dhalinyarada
bismillahi rahmaan raxiim idan masantin radio wasan iyo mail raayus hayad barnaamijkan gobolahayd oo tubta nabadda ciidanka marnagaana bacdu nag u ahaa su-aaladii weydiiyey haddii la ehaa dhalinyarada mail raayus baydhabo ama um degmada mudaka noolna dhalinyarada mail raayus shaqa la-aanta haysa ama shaqa la-aan ee Een, weli laga qiyaasa kore boqolkiiba may lahaayiso lixdan iwal inay may lahaay shaqalaangeyn iyo may lahaay dhalinyaro koro haddii aada fadheeta meelo oo may lahaay dhalinyaradan si kooyaan Een, haddii tuman qof ha fadheedan wali shaqaalahaasi dilan ka shaqeeyas ama meelo kale shahayada roogoy ama meelo bahalkii roogoy si dilan ha shaqeeyas todobada kale shaqalaan haddii meyle raayus meelo kulamadan nasukooyo kala yadhiida Mhm.
labaatan haddii isla dareeran todoba shaqeeyas inta kale ma shaqeeyaan marka meelo laakiin kubaase inay meyle raayus cadadka shaqeeyo iyo cadadka in shaqeeyana farqi eedan weyn an dhexay ee haa shaqalaanta ee badanyin marka een, dadka lamba fikirkoo lii meyle raayus shaqalaanta sababo badan dartiyo een, iska jara iyo meyle raayus anata shaqsigoo ahaa yan eersade yacni dadka horta way u ahaa shaqalaanta wali kahayte shaqo heer sare ay fadayaan wadankiina shaqo heer sare ee oo mayla raayus lanwalhabaradiyu waqti laha geli dhaqaale ha gali waalidii ha ka rafaadi kadib way fadayusu ini shaqo heer sare ay usu fadheen wadankiina shaqadaas heer sagee mataal inuusa meylo maqaayadoo ku shaqeey ama meyl raayus shaqada hoose ee goboda ha ka bilaaw Mhm.
dadka hamama ka qanacsan dhalinyarada taas qodob oo ana mar badan fiiriyey kana nagaday mailerayus hataa lan een, wali gobruk naa u nahayne mailerayus boos intii habahi dhaqaalajii yiri een, boqol dollar iyo boqol labaatan wali hayta bal noocaase habati een, galaka meel der lehi aan ahaan ma fada wixi iyo hataa gobruk uhayaan aan ahaan ma ka shaqeey kor marka taa- taas sababo kuleto sababta lamaadna way u ahaa een, for security ama amni darro amni darro een, iyo shaqlaan ma isku gali haddii la ero yacni hataa la i su'aala may amni darrona intaha geliya oo shaqlaan een, xiriir la waali haddii la ero shaqada markii la gaadado qofka la gaadado shaqsiga ee meel badan lagu fiiriya qofkan shaqi hawsadii mailer hayus qof oo bajular aw ama mailer hayus heer faylar rooga shaqi in baahanyi booskina kahaboonyi usi shaqsiyadiis ma iyo horta su-aalo lis weydiiyaw Mhm.
wadanka amni darro taalla Mhm.
haddii lankan laha gaadada maynagada koro lankan lang noocew wiilin baahan yahan reference iyo qofkii lanku baahanyi reference fail haddii laku waayo qofka sugahay ma gudbi karo mailerayus muxdiin xusniya anikase lankaas ani damaana gaade walku koyo male booska haysiyo hoob erra inisugala maaqulgalo walaayiba haddii balaljiin qaayna maane sakuur darradaasna yaana sababto kalow culays dinaga culeys kalow yaan nin walba lan walba laha codsada oo booska ka haboon may gaadada korgeeg qofkii wayn baahan yaha dabagal iyo details rasmi ah iyo warbixin oo dhammaystiran in lagu hela Mhm. Qof la hubo intiis haada, qof qof sugan.
inuus nadiif ihi Mhm.
qof wala yee hor shughulka la hadin hayno Mhm.
qofki wala laku rooraha geega dhalinyaradii leeg Mhm.
wala shaqlaanta ena yow marka lamadaas sababood markii aan isbarbardhigay iyo shaqlaanta inka weyn sabab anay saas aaminsanaan waayahay ee, cabdinaasir anin ku jawaabi doono waryaabo qaar ee, weliba siiyey lul isxaaq aadan oo ururada bulshada rayidka ee soomaaliyeed ku tirsan ee, badanaana ee, arrimo xuquuqda bilaanta iyo owlaadan dhagaagaas ee, bilaanta waliba waxaa inka yar ee, goobo shaqada mudee la fiiray xafiis dowladeed haadoy ama xafiis hay-adeed haadoy waliba waa dad eedan tir waay oo oo- tir yar oo kooban sababta ma ed
bismillaah weyba salaamay ogle shaqaalaha raadiyo warsan iyo lamada dhalinyaro ee walaalnyoga ee ku shal dareeraan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka baay iyo guddiga shaqaalaha rayidka yarka ku dareera ayaad oo muxdixisanaya daadiyaha barnaamijka iyo dhammaan shacabweynaha ka dhaqan koonfur galbeed antaa dad codkay dhegensadahay daway baa lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamku bacda xaqiiqdii markii la fiiriyo walaalkay wayba ereyeen toddobaatan iyo kow qof ayaa la shaqaaleysiiyey lamada kun iyo shantii ilaa iyo lama kun iyo lama kuntum iyo shantii ilaa iyo lama kuntum iyo siyeedka intan dhexeyta xaqiiqda madada fiirida ma ee shaqaalihii lagu fadaayay ama lanku baahnaayo inay shaqaaleysiiyaan guddiga rayidka ama dowladaba guddiga shaqaalaha rayidka eh iyo dowladda saddex sano gudaasho inii toddobaata iyo kow qof shaqeeyaan shacabkii ka dhaqanaya koonfur galbeedna markaasay caasimadan leyna shaqada lahamwada weydiisaaya wayba meelo ku dareemi korta ini oo eed yarta shaqaalaysiinta sababto ee agaasimiyaalka adiib ogta tiradiyo meel dhanta markii agaasimiyaalka lagu gooyo boolahayrowan oo eedinyaro saas oo kaleeta markii guud ahaan shaqaalaha la shaqaalaysiiyba eedinyarta hatan waliba aragaasi amase ogta xaqiiqo ee jare gabdho inii eedinka yarin meelaraay si dadka la shaqaalaysiiyo madyada fiirida dhinihi kale oo walbarashadana gabdho kuriito iyadan kuku badanyihin ee sanadadan damba gabdho wala baraday oo shahaadooyin soo haysadaan haddana fursado shaqada waysan iyadan tira badanyihin sababta yaraantaas sheenahaytana waliba sheenahaye musuq maasuq iyo sheenahay waliba aragaase ee intanka badan shaqaale ra-id way leyle maahine shaqaalaha madii la qaado qabiilalka saleeye oday dhaqameeda la hoosjiyee xildhibaana la hoosjiyee qabiila la hoosjiyee sideedas meelood markiisa seeda boqolkiiba sagaali ishan malaaqa iyo qabiilka iyo xildhibaanka bogle an heeliyaayana qofka dhalinyarada ee oo migalka aan heeliyaayaan halka oo bilaanta mileraaise fursadiyo meele eedanka yarta way basheenahaya sababahaya walaagii oo weli ka salaysan qabiil iyo iyo oday dhaqameed iyo iyo xildhibaan marahayaan oo shaqaalihii rayidkii qofka weliba la faday inuu siifiishay iyo shahaadadiis meele jeesida kor kubacdi iyadoo qabiil iyo malaaq iyo xildhibaan langmarsiyaana langasalayan inii qofka la shaqaaleysiin karo la faday antaba laka dhex wareegdo marka malaaq iyo xildhibaan iyo iyo beel laka dhex wareegdowna fursado shaqa ma helaayana lahaan haweenka waayahay eeda maasante waliba kuwareejiyey cabdinaasir cabdinaasir dheegahayta luul iyo shaata su-aalo kale iyo kuweydiin doona ada iyo yooba laakiin muddo ka hormarna niga shaata oo kale ah su-aaloolayinku batay usilay culeysyo wali jira qofka la qaado qof noocee waay macnaha qof macnaha meelanku baahanya shuruudo kirimaed qof kumaba aqoon lay deegaanka i shuruudo kale kirimaed بسم الله الرحمن الرحيم قلت أبوان أبوان شات ماشي يعني لما قرب شيء قلت له سؤال شغل عنده ويا بس أبو مالي يعني لما قلت قلت قوا مالي يعني أتكار ماشي على عن يعني شغل كه إيه صايا وصح جرت مقالة ما تمدرى اسمه دي لسفير كلام أسدروغنا ونن كسان يون كنا كسايا ووالله سكعادي ووالك عليه بس لكن mar waliba may dhiirigeliyaanahan dadka ka dhiirigeliyaanaha inay shaqooyinka in yasin mana yaraato xataa meelanka yar oo kiraaniya dadka in yasna sababtoo ah haddii iskaga shaqada yas amba shaqada gala may ku caawiyasa hodhowdi in backgroundshi experience inin gala taasna dhamay fududaasa hodhowdi in shaqooyinka raadiyi doonaan buuryaw ina meelarasin bale shaqadan meelanka baahanya experience sidee marka to hadda ka hor usaxyasi oo oo lacagta jeebsanyasi intaan seeka ka baxsa yaaqliyayra ku yaab waxyaabaa inta badan fiiraan lagu madaaye shaqa marka leeraan lama sheeda fiiriya qualificationka qofka shahaadada sufidada revelant leta ama xiriir leta xilliga markaasi lagu hadalaayo ama booska la shaqaaleysiin lafadaayo xiriir ledata iyo qofka experience u isweydada experience hatana la xiriirta inta meelaraas ama kafalan haashada position kala shaqaalaysa lama san taban hotel diire taas taas bank ajeen gudba tan kala ma tarayn walaal luulay ma tarayn ee inta haninaga dhiriga shaqaalaysiinta iyo amniga ma xiriir ku dhaxay qofka ha ee hawada ee hadii tan soo hormar ee luulay taamaad tusaale ma tarayn ee qofka soo shaqaalay nagadi hataa meedreso qabiil iyo xildhibaan iyo walku dabarwaretir qofka markii la shaqaalaysiyo meedre ma ka shaqaalaysiyo qabiil ma ka shaqaalaysiyo jufo iyo waxyaalaas ma fiiriyo markii lata xildhibaan iyo oday iyo lagu dabarweelata ma eh meedreso inay qofka beel ahaan mas beelaan ujeedi mas mahe qabiil hebelo in la ka shaqaalaysiyo keliya wali waaye qofka marka la shaqaalaysiiye ama shaqaalaysiinta dareerta qofka meel ku faday reference ku faday ama tixraac qofka madaraysa in case haddii shaqada gudaasha dhibka geysisid marka ay damiin ku ah ay mas-uul ku ah in la mas-uul ku ah ku ah in la hel markaasu markii la baahdo qofka madaraysa in xildhibaansha iyo mas odaysha in la baahdo macquulad laakiin before intii processkana dareera ma la baahdo qofka qabiil ma ka tegi shaqaalaysiintaas laakiin ma ka beeskarayo laakiin xiliga oo qofka reference lagu baahdo wali waaye ama qabiil ama isme oday ama isme xildhibaan lagu baahdo wali waaye keliya xiliga la deera reference markii la deera qofkan ay mas-uul ku ah waana qasabo qof kasta maray qof kasta maray ha qasabo
waayahay wali ka jirta luul hadalsha qaabka qabiilhan ama jeclaysi iyo badana walyaaba guddiga shaqaalaha rayidka la kaada oo kuma dae oo bulshada ahmiisanta marka may ku leed lan jeclaysi ama qaab qabiil tan kaloo liquidie four point five iyo nidaamka dowladda iyo walkagaadadaas agaasimyaalka ama shaqaalaha kale oo lagu yaabay four point five ada isin four point five qaadadaasana
maya four point five maka qaadado broseska oo shaqaalaysiinta marka dareerta kulley wala jira horta walkastamay xageeyaha sharci hege guddiga may kumid aha structure maka jira wax dhan qaabilsan shuruuda shaqaalaha rayidka wala jirta sharciga jira oo leero c s act ama xerka shaqaalaha rayidka leero jira xerkaas wala qoray safay la faafahayeyha proseska la maro shaqaalaysiinta proceska la maro wala shaqaysiin wala ku bilaabday ha inii madarahaysa shaqada qof kasta inii madara maxaad equal opportunity inaad qof kasta haysa markaas mid saas markan qofka markii guddiga shaqaan shaqaysiyo meel sameeyay shaqada waa habsta gareey website la dhaga wala website la dhaga madarahaysa qof rukiga mala qof kasta hablay gareey marka hadhowda criteria lambahanaay qofka in ka hela macquul markaasi marka may dhalaasa in ceedaynta markaas bilowdaas saliyan ku tabi saliyan ku tabi qabiil dartiliyan ku tabi waxyaabaas markan ku waya waxyaabaasna kulle ma malaya waxyaaba oo isku yiririse waxaata mid lahayd micnubi aan sameyn aan malaya tan kale oo lule ku hadli mahay tahay gabdhaha tiradiyo eedan yar tahay markiinu shaqo qaadadaan ama position qaadadaan wali ka daraanaha postkaas ka darane gabdhaha madarahayso madarahayso tixgelintiyo manaa mel mel waa tixgelin oo buut yasiyaan ya ya ya fiir gaare waa fiir gaare keliya meel ka dari waa gabdhaha oo musharaxiinta oo positionska tartamo guddiga ma tixgelin eedan sareyta siiye waana ij bust oo laa bust kale oo shaqaas dhajoon waa dadka dhan mayba familiyaran in gabdhaha eedan tixgeliyaan tusaale ahaan toddobaadii kowta meega gabdho ku ah bilan ku ah i hope kulley tatirada rasmiga ma sheego laakiin more than ten qiyaasa
shaatay
idan maasinyo walaalkay danaasar may dheraayiso aan hal godob danaasar ka raacsanaa laakiin hal godob may dheraayiso walaalin luuley ku dhawaajidi dhaliila ku jirta dhinaca oo guddigii shaqaalaa rayidka haddii leera saddex sano gudaajii tirada la shaqaalaysiiyeedan yarta toddobaatankii kow iyo koonfur galbeed guddiga shaqaalaa rayidka koonfur galbeedu ma-aa guddigii shaqaalaa rayidka baydhabo ma-a marka toddobaatankii kow iyo may dheraayiso idan yarta oo baydhabo shiridi hataa haddii leera toddobaatan iyo kowda idanka yarta wali ku rajay fadnay saddex sano gudaaji oo halkii shaqa kooyasa ini mayla raayisiya nafsasha toddobaatan iwal ka nagad iyo habboonayti markii mar oo guddiga raayidka iyo shaqaha qawadayaan toddobaatan iwal ka nagad sun rajadaana ka jartu markaas walina dadka de wali clearance eh ama qofka nadiif gareeyo iyo marayaan marto mariya qofkan may la raayso dhinaca adnigiisa ku ay walbarashadiisa eta ay dameen ku ee walaagaas kulli maray laakiin muhiim wali aha in shaqada badanta dad badan meel fursad ku helaan qofku haddii walaago isku shishakiyo security walaaji inga kalsoonaynu ku hele koo kale walaagaas dhan nadiif u hele booski buuyiko laakiin wali joog gaad ku jare yoona saana taawayo nidaam dawladeedu walcilada ay waljarilayoona maamusna haddii wala kooyan qoboda fadanlay laakiin wali mayl araayusi sheegana idaayana ini dadka la shaqaalaysiiy erin yarin aan ka filanayno koonfur galbeed ama baydhaban aan ka filanayno maadaama gudoomiyii dhallinyarada eta culaasyada jarasiisan ogaataan ama meelo qaar dhaliilo ku jarta oo bulshada dhatiya oo guddiga la xiriirta si aan la wadaagtaan xafiisyadii intay booqateen ama yooba la kulanteen waltalooyin ay la wadaagteen jirana wada shaqayn guddiga iyo dhallinyaradii haa dhallinyaro badan oo dhallinyarada una isla shaqeeyana baku mid eh damayl raayuso dadka la gaadaday ama dadka codsiyada dirsadeenba yaa ku mid hay waan haddaan magaajiin xasuusadaana guddi shaaraaraydka kajara iyo hamin hamin ku mid ahay weeriyaan qof shaqaale qofa la qaadada la fadaay marka way la ereey ay kasaas lankaasa gorday weeri marka lanka hay weeri hamin hayti lankaas gordaase way yidhi kase weeri marka wala yaray dhinaca abniga iyo haalshiisii lankaas lang nadiif ee muddo ugu yaraan lama san ee dhallinyarada volunteerin ka shaqeeya weeri dhankushaadka jara shaqeeya dadka shaqeeya ku mid yahay dhallinyarada hadda walaalkay tariyahayo ka jara marka intii una inseeni ma erna shaqadin yarta may aqbalaysan haysan ma erna laakiin may leedahay iyo isgordaana guddiga shaqaalaha raydka isgordaana dhallinyarada oo guddiga shaqaalaha raydka ku mid yahay abdinaasir hadda ka jaro may leedahay agaasime may leedahay agaasimaha dhallinyarada iyo sportskana tashay guddiga shaqaalaha raydka ku mid yahay dadkaas kulli isgordaana asxaabtaanu wali oo habaha oo may leedahay shaqahan magaalada kooy dhiiganuna laakiin may leedahay shaqalaanto shaqada madi kooyto iyo agaasimaya laakiin shaqlaanta kooyo wala kooyo haysanta shaqadaas wala haysada oo koonfur galbeed ama baydhabo n kooyo haysanta caqabadaas abdinaasir iyo dadka ku bilawda warsada doon waaya usinin ku jawaaba doona ka hor laakiin luulo ku hormariya luulo la sheegtay intii qaabka shaqaalaysiinta nin jeclaysi ama qaab qabiil intii mararka qaar dhiyaayan culeysyada gabdho ama bilaanta fursado oon ka helo waayana sababa wasiyin marka sidaranku gudub korada isleed shaqaalaysiinta ka dhisin lanjeelanta
walaalkay cabdinaasir jawaabogii oo usabiyaayaya wayfaday inan walir weera cabdinaasir wala erey barnaamijka shaqaalaysiinta guddiga shaqada shaqaalaha ma kasalaysan qabiil iyo eri xaqiiqdii qabiila kasalaysiin si adiib ogta agaasimyaalka qabiilada waaweyn oo madaasay deegaanadan degaayan yaa yaa yaa lahaku xulay iyo kajara cabdinaasir ma sheegi karo qabiil lama agaasima ama saddex agaasima leh mana helo karo iyadoo aqoontiana leeyin haddana ma helo karo qofka haddii qabiil hebel usahal agaasim leey mar lamaad boos agaasime ee koonfur galbeed eh mahani siraxa koro taas wali kutusaase marka ini weli meelaraayuse qabiilkii la hoos kuhayo aqoonti lankasalayahayna tan kale wali sheegay walaalkay ini usa gabdho fiiri gaar eh iyo leyin haddii gabdho fiiri gaar eh leyin ma gabar oo aqoonta agaasimaha guud ee wasaaradda nagadaasi bal waayey waay shaqaalaha rayidkii oon ku shaqeey waayeen xitaa haddii jarta ini fiiri gaar iyo siyaan ini gabar ha ku xulan koonfur galbeed ha ku jeeda oo walbarati wasaaradda haweenka lay nagata ee agaasimaha wasaaradda haweenka lay nagata sababtuna ee tasheentay ini wasaaradda haweenka lagmigal ee agaasimo ku nagada ma wali la waayey gabar oo agaasimaha guud qobado korta xilshabal waayey aan wali aaminsana gabdho koonfur galbeed ha ku jeeda oo wala baraday xitaa madaxweynahan qalamaan mal waayna gabar agaasimo nagadaas sababtuna haddana maka jarta hal agaasim oo gabar ee ma jarta taas walaalkay taasa ku erey iyoona lukmakale walyala isku difaacayeenna ma ee qabiilka wal meel walba yaalo wal oo dowladda ka dhisan 4.5 wal walbana shaqaale la qaado 4.5 ka saka dhisnin waardiyaalka hay-ado iyo 4.5 ka dhisan ya ya shaqaalaysiinta laga siiye lama hay-adan dadka rooban waardiyaalka ee markii tuman waarday lambaahada shaqabeela la ku xule qabiil tuman waardeelashani qabiilka hay-ad hebelay inka shaqeeyahayna qabiilka wal ku banaayay xaqiiqda markii la sheegay qabiila wala ka salaysiin haddii qabiilkaas lunku gudubne uuna soomaali maxamed oo reer koonfur galbeed lang erna oo qofka aqoontislinka tixgelinana xaqiiqdii qofka inta fadhiya sababtay haddii qabiilkii bisada qof laylanku baahanyihi qabiilkiiba boqolkiiba labaatan siyotin wal habarati lama qof hadii lagu qaado dadka kale ma yaraas baagamundo haddana may baagamundangayn qabiil dartiisa baagamundangayn aan waliba qabeehe walaalkay shaatana adiiba dheegasii hadalshay guddiga shaqaalaha rayidka ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arintii langedmadi ama hooliyolahayan gaban sababto eh walow isugeegni la hor fadhiya saddex sano gudaasha toddobaati iyo koo qof ala shaqaalaysiy saxme eh toddobaati iyo koo qof ala shaqaalaysiy haddana model tenga bilaan eh yeeri walaalkay tumun gabdhooda ayaa iyaga jiraan toddobaati iyo koo haddii tumun gabdhood ka jiraan sadde boqol mee kala hada korna islid aan wali qabee wali langu guduba kore ini shaqada shaqaalaha iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha guddiga shaqaalaha rayidka ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha inay xiriir toos ee lahaadan iniyo shacabkana iyo xiriir toos ee lalahaadan ini marka horeeba intii shaqada ankoyna ku horbiyo ankuur galan dadka meelera is wala baraday aqoonta leh diiwaangeliyaan qabiil xataa iyadoo la kasalayo shahaadooyinsho iyo c v-diyo iyo dadka xafiis lanfuro oo laka diiwaangeliyo dadka oo baagamundada oo walan habarada aqoontaya leh then markii shaqadii kuwait laka salaya dadkana c v-diyo iyo shahaadooyinsho inta taaleen qabiil hebel daraadi shaqadii kuwait ahaan ku siini qabiil hebelna haddana ahaan ku siinoy meele fiiri dadka wali kahungowsinyina leynaha dadka boqolkiiba sagaal iyo shan wali shaqo in weydiisadawaasniin leeyin way walaan iyo bala diyaariyay ee qofa diyaarsana meel raayso ma isku kulu gooyay amal hamiga ingiliis amal marka hadii cadaalad kooyta ee qabiilkan oo walaalka salayo gudiga shaqaalaha rayidka hadii la reeyo koonfur galbeedna la reeyo wali qabay oo shaqana ay tawala qofka aqoontiis hay ka qiimeeyay qabiil ay la qiimeeyay way abdinaasir asiyan
bismillah ee may maray ee walaalka shaata meelay tirada idan yartay وصح حدي لنفيري سلاح سنة دت ليرت لكن ولا جرت ميلان كونديشن سجرا جودي جودي شغال ريت كريم كودسان مدرسة ama gudi shaqaalo rayid ma ku dhisan keliya maamulka koonfureed wala jiraan gudi kale oo dowladaha maamul goboleedka xubnaha kuwa dowladda federaalka ee jiraan ma jirayso gudi kale jiraan dowladda federaalka ama hay-adaha deegbiyyaasha namadreysa halqab yani isla wajahayaan dhammaan guddiyada shaqaalaha hayadada ee dowlad goboleedeeda wala jirta marka haddii ku horanba la shaqaalaysiiy lama boqol qof haddii la shaqaalaysiiy lamaas boqol qofna xuquuqdiyoon lan helaan taas may may may may meena taraas marka taas may wajaabaya markan tira badnaa oo xaqin la rightsan line ama xaqin lahayna meenam samaysa marka mid la aha lama qof saddex qof oo maydarayo taylle oo waajibaadkiina ku baha kor oo maydarayso xuquuqdiyona maydarayso siwaasiya kasii korto marka taas taasaan u jawaabe waayahay dad xirfadii ola kaga hadada u jirta ha markii wala shaqaalaysiyo saadaaya ku dhaqaajiyey qof kala qaado position kala qaado marka koowaad ma og qofka u siiyey marka boshanka waa la hayeysiiye markii la hayeysiiye kadib madara boqolaal qof apply garaysa boshan kasta marka dadkaas laga sameeyey wal xule dhammaan madarayso qof dadkaas dadkaas dhammaantiyo madarayso applicationadii dib yalan longlisli ku sameeya kabacda madarayso shortlisli ku sameeya dadka lan argaw c v-diyo iyo shahaadooyinsho nin nadiif in la argayo oo madarayso oo experience oo relevant leh position kasta kasta la kula okay tusaale ahaan branch mu haban dhigteen cv ama qaabka shahaadooyinsha iyo iyo olan fiiriyo haddana meelwaliha ku baxeeyay listigii qof ada oo kale aqoon la tashaata oo kale oo lanla kasoo xirfadii leh iyo luul oo adan kasaane laakiin shahaadadiya iyo c v-sha iyo walaasha sugnin marka caqabadaas oo kale san xallayaasan wala jeerta horta markii broseska shaqaalaysiinta socoto marxaladdaas markii oo dhamaato maydarays daylineka oo shaqadan hawada ka jaraas markii dhamaato oo waqtiga dhamaada intii shortlistiga longlistigaas waa barnaamijyaas la bilaabna wali la magaca gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka wali magacaabay guddi madax bannaan oo guddiga ku madax bannaan la magacaabay guddigaas yaa madax bannaan dadka lahaa shortis ahaan lahan biyow iyo dadka oo madara imtixaankaas iyo broseska dhammaan dadka lan sii qaado guddigaa taa saare taas marka midka tusiyaasi ah inagoo transparency ah dadkaasi meelanin ay helaan oo transparency ay meelaha ku bahaya marka iyo haddii ana tusaale ahaan booskii roogo ama waxda shaqaaleysiinta ahaa ama sme commissionerkii ahaa oo aan erafadi shaati kastay luleym kasta aan ay hadafadi sitaaskan ku badbaada may la magacaabay guddiga la magacaabay guddigaas markan luleyn anfirian shaatan anfirian laakiin shaati laga aadamaha markadan oo gorasho may ka qaado waa just markii oo maybe haddii lamadaba experience iyo qualification lankala fadaa in nakin ee lamadaba waa short tisikaya imtixaan lagu imtixaan galaan oo written ah imtixaankaas ee madin galaan ka baad ee haddii marks kala fadaa ee sheena lamadaba tan sheena haddana sii gudbaayaan ma in sii gudbaayaan process kale oo ah interview gudbaayaan haddii markan shaata dhigi oo ritankii madara markas kale baahanaay ma markas kuhoos adishaan shaata meela keeda duulay gudbaas waayahay dhibaatada lafta dhallinyarada shaqalaanta iyo bilaantiya gudagala doona iyo waktigana gabaabsini ay dhegeystayaalkana fursad sii doono laakiin si kooban guddiga shaqaalaha rayidka oo kale wala sheegta intii meel baryoleyn ama meel ha ka sheegow shaqada madinka dambeweyti shaqaale la qaadad ama hayt
dadka dambeweyti shaqaale la qaadad wali haytahan twenty eighteen sanadka taa dhaafay ahay lama tumsiyeed lama tumsiyeedkii may danka dambeweyti sanadkun wal qorshe hadda simbalaan ganaysan jarana oo shaqaale ha shaqaale shaqaale oo fara badan iyo qorshaysan ilaahay oo bare ee kaliya wali jiray hangaabkan wadraaysan maamulka wali fadhiyna oo wasaaradii isbedelay walba waa fara badan kuna shaqay fandi isbedel fara badan jira marka ni ku sii hagaagaan la sii sugaa marka from now ma malaayay inay shaqadii qabo doona insha Allah shaatu gudoomiyaha dhalinyarada ata xaaladda iyo tirada shaqaalaha ee sideeda sano dambeyti iyo cabdinaasir sharaxaadi ku biyo aragaasi qaabka laqaadow iyo dooda bulshaha aysan ku qabtaan eedan ma dareera may dhibaato ee latoob xaaladda sasii haato shaqaalaysiinta tiradii qaabka hata ka dareerta sahaata dhallinyaradana sanad kasta dad jaamacadaha ku baahaayan dugsoor loo ku baahaayo dadka qaar xirfado leeyin marka maykii la egta amnigana badana laha ka nagahay laku owaadahay dhinaga kalena amniga muddo lagu hadalo leeray dhallinyaro dhibaatada ku badan wed dhinagii shaqaalaysiintana qaabkaas egta marka may isleeta sii jara doonta dhibaataa dhallinyarada reejiya amniga bismillah horta ilaahay way ku tuuganayni oo maylaraabsada unanka sii jaran ilaahay ku tuugan qaabka shaqaalaysiinta iyo hirhirnaanta wadanka ku jarta iyo sidaa ta'ta ilaahay way ku tuuganay in unanka sii jaran sinayaal hataha dareer ama wal hataha dareer in ilaahay una ninka sii hayna horta ilaahay ku tuugana luley la kaftamay mayl erhays wali ertay agaasimayaal bilaan ee maylun waaye haddiiba oo aanan galdanayna hataa mayl erhays sayidkii lambedelna wali ka ogaaya gudoomiyaha guddiga raayidkiina tursha bilaan saana ka oga marka waa walin maleeyay title oo mayl erhays hata titleadan kafayle ew marka gabroyoona mayl erhays kuriita lamid ayna weliba walbarashada sanayaalkan dala fiiriyay gabroyka badana dadaal doro dad ay galanay leeraan qofkoob dadaal walaashii hela doona le shaqalaantan iyo qaabka hata ka dareerta hobalka sii dareera xalas ilaahay layga wada korow wali aan asaasan lahaa mayl erhaayso qofka haddii usu shaqalaangay waana ka daayta go-aamo badan qaldan aa qaadade oo weliba mayl erhaayso naftiisna xalaska ah dadkalena xalaska ah waritaasan lahaa qofku madiisa fresh e ama jaamacad ha dhamaysada ama iskuul dugsar ha dhamaysada sanad camal dulqaadada kor walis ere kore maylerahayo sanadkun dadka ka baroy iskuuda dareer maylerahayo iska baaga muunday walaan yees ere kor laakiin walaay sanadku badan dulqaad ii dhammaaday xad ii hirime usi waalidiintii isku horkooya is walhabari inti lay suurnaadasay shaqa maraa sidaasoo kooyasa waxyaaba badanaa la ere un walaha ka barni hakii rafaadni haka koriyni ma inta kahayt un leen hor suurnaadasay hadale kooye qofkii waynu ku yaaba go-aan qaldan inuu isu qaado marka shaqo la-aan ini lakasii jara xalas iyo walata laakiin wala rajeyna inay maylerahay nidaamka isbedelo doono dowladda hata way wahaa haddii salam fiiri shalay iyo hayti darad ummadii shalay la ansixiyey wasiirada iyo maylerahays wali aragay sawir oo wasiirada iyo hasla galeen maylerahays madaxweynaha marka sawir sawirkaas fiiri shaliday leehay laakiin dareen agaadaday hal qof madajii erleydi maka jarna dhalinyaro wada dhalinyaro waa hal qof oo madajii eekra maka jarta leero maka jarta wada dhalinyaro madaxweynaha aan ka horreeyey dhammaantii wada dhalinyaro dadkaas dhalinyarada wali ku rajay doonnaa inay mayl arhays lan wilba dhalinyaro ontoobto ama mayl arhays kuus dhalinyaro eh qobsado doon shaqaalaysiin doon markaas kadib mayl arhays sanadka hataa niifooda oo unu ka dhex jarna lamada kun toban iyo sagaalka bilaawdii ini dhalinyaro fara badan shaqo hela doonaan ka rajweyna sidoo ilaahay ku rajayaan waana dhalinyarada hata la qaaday oo wasaarado la qaadadayna un idan ka rajweyna dawladda may leerahayso dawladdii dhalinyarada eeta dhalinyaradana boosas fayl hela doonto saasay idan aaminsan waayahay luul filaantamay dhibaato lagu filada korar haddii shaqo laansan haada
bismillaah horta bilaanta adiib isku ogtaa tabaryarta maylraayo sida migalka aan dhiirin man dhiirin waxyaabo badan oo migalka ka dhiiridoona maka dhiirida korto xaqiiqda markaan ikiin sheega dareen badan oo xoogan oo ana eed in saameeyahaya magaalada ku jara wali jira gabdho oo daruuf laha ka koriye daruuf walaha ka bari idiyo daruuf taal walaha baradeen si walaalkay sheegay sanad iyo wala jara camal hadda idiyo roogan iyo waalidiinta isku horkaysnin shaqana ilaa hadda maalintiiba hasurmaayeen is cadan cv-iyo meel walba la jeehaya shahaadooyinsha meel walba la jeehaya ilaa haddana shaqo haysan iyo jiraan uqdadooba koran si haddaba jarta is uqdaday koro qofkaasi isla markii wahan degdegaasa inuus mawaalidka ama yeeb walidaan degdegaasa inuus isku guursata kubacda haddii guursatoona reer dhagaalo gadaas adiiba ogta dhalo galaasa qofka markii isu gabar ee wal habaraday shaqeeyo la guursada iyo markii isu oo aan shaqeeyna baaga munda ee idiyo rooga la guursada difference aan dhexeeya adiga dareeb korta culaysa ka kore marka adiga ida seeta waylu ku yaabay lanka inaad jeela usun lan oo shaqada inuu si ada shaqeeyta usukiinka ogolayna inuu si laakiin hadii qofka aad oo shaqeeyso wala iska darsatan waliba nagadaas qof xor ee oo nololis waalidkii wal habarayna maareeyo idisna maareeyo lanka isu guursadina kaabo nagadaas laakiin aad oo shaqalaanay hadii guurki guursata wayba nagadaas qof idis rooga ee hadhowti xitaa shaqada meel raayso qofka uu inin ogolaadana ayaa nagadaas ee tan kala suulalka sheegay ilaahay ku tuuganaha inay san lanka sii jar dhibaato fara badan ka jirta koonfur galbeed degmadan bay dhaba shaliidiyame degmadan caasimadu tumi iyo meel raayso sii degmo ku koobanta koonfur galbeed degmooyinka koonfur galbeed ku koobanta dhanna degmadan hoos ku hayaan yaa hata meelo oo hata in dhulka haay intu hadii meel in dhulka haay ba hata xaaladiisa etana dareema karto degmooyinka kale toolayo qaban marka gabdho go'aanka in ka fudud oo qaado koran qaara tahriib han degdegay markii beenyo tahriiban wadankan ku taban saadi ba argaas ma gafin gacan galaayan dhatamay la raayse nimanka farxumeeyeen qaarsho xabsiida ka dhalaan iyo uurleeyeen ama la raayse dhatay qof isku heleen isku guursadeen ama ka samata biye tahriibkan ko si biye rawaya meel la raayse iyo guursadaas marka aan wali qabay sahalistaas gabdho uu ku badbaadan maadaama uu magalka ku tabar dorogna ee wasiirka shaqada shaqaalaha cusub iyo gudiga shaqaalaha rayidka eh way baqabay an iniyo naxariis gooni aan la haadan gabdho baagmuundada ee walana habaradii juhdiga laha geliy because dareema korta awka shaqo maka leh walaas culeys ba maka aan laakiin maamada gabartii juhdi ha geliydi afar sanana markoo dugsi sare ha fadhiydi afar sanana markoo jaamacad ha fadhiydi siyeed sano waqtigeeda dhalaasina adiib ogto walyar wal kooban leeyahiin ariita markii shaqeeyta leey mustaqbal iyo ka fikirayta naftee guurka diidanta caqabado badan gabdho meelaha ku wajahaya mar wali qabay aan gabdhaha in naxariisadoy ilgooni inay ka fiiriyo ee wada annaga day dhiniga abniga ee si walaalkay Cabdinaasir iyo aadan shaad sheegeen abniga way la xiriiriyaan qofka shakhsiyadiis ee shaqo laanta in shakhsiyadiis ee laakiin shakhsiyadiis xataa wali ku doorana hadii degmo fil langa baho injarna hadii degmooyinkan mise tuulooyinkan fil langa baho oo shaqo lanka bahayo laha shaqeeyo faday dhalinyaro bahaaso meel saddex bilood ka shaqeeyo isbuuyaha ka shaqeeyo jara fadeen shaqaalaha inta ku badanaada fadi shaqadan inta ku badanaada fadi laakiin amniga naftirsheeya aqabad ee cabdinaasir warkiisheeya ayaa daba kahe ee shaqaalaha wali reeheen maandida leeyin UN wala ambiyaan hay'adi biyaan sa'il koonfur galbeed dawlada leta canshuura lagu qaaday shacabka koonfur galbeed shaqaalaha awga dawladda haddaan shaqeeyahayanna toddobaatii kuwa ku badan yihiin si uun ogna oo koonfur galbeed dawladdan shaqeeyahayd haddaan walmaareeyahayle dawladda dawlad nagata iyo iska xisaabtamaas oo hay-ad gacantii angajarna dakligeeda hay ku faa'iidaysaday oo deegaanka hay ku faa'iidaysaday dhaqaalaha lagu aruuriyahay meel raayse deegaankana meel raayse haykibiyo shaqaalaysiinta oo shacabka shacabkana nagadan shacabda oo dawladii oo caawiyay walan qobodayeen markaas ay deegaankii wala nagaday deegaan iska tiirsan nagaday oo oo oo gacanshishay walan ku sugayna hadii toddobaati koo qof shaqaale ay jiraan UN la gacantay wal ku sugayaan shaqaale kale qaablan gaado malale UN ki hadii baa sidii goosdan inta lan dhaqaaqay aqabad oo wali ku iskirmo ee ee waa sakooban hay degeystayalka fursad sii doonaa wadaar ma aftiinay walaalay maartay haddii saxaad arkaysa dadkadan fahanti ma ush qodobka ah inay shaqaalaha rayidka shaqaala rayid may larayn hadda luli ama tusaanaad ma sheegday inay u m lacagtii b s iyo waxyaabahaas ku badariyartay marka definitely lacagta shaqaalaha rayidka qaadaasa by any means weji kasta kakoytay dowladda qusayta laakiin qofka haddii shaqaala rayidaya waa shaqsi in shaqeeyo dowladda in shaqeeyo meerkol qofkuse lacagta maysaasa heed hebelsaas heedsa meerkol shaqaalarayna madarayhan waa qof an shaqeeyo institution dowladeed miisaaniyadus qaadona meel ku siiyayahan miisaaniyad madaysan oo dowladda dowladda federaalka soomaaliya meel ku siiya marka ma madarayso un madarayso ana tusaalaha shaqaalarayda un baasiyse ama heed hebel baasiyaas meerkolan qofka haddii shaqaalo raydayay wali waaye qof oo madaraysan dowladdan shaqeeyo lacagta isku qaado miisaaniyad madaraysan ku baxaasa dowladda marka meedi faas ku sheentay
fursadda ay biyo fursadda shaqa fursadda shaqo ay lagu sugay oo ay biyo ay ku kuweysa fursadda shaqa ma ku kuweysa ma ku kuweysa deegaanka ku kuweysa tusaale ahaan dhammaan institutionada meedana istraajari leeyihin istraajaradaas yaa wali waayo wasaaradda meel ku yaabahaynin bahad shaqaalaha markan wasaaradda maxaa guddiga ku asaasay nin madarays meel tahan bulshankaas aan fursadaas aan baahangna guddiga la weydiisay guddiga la weydiisay fursadaas aan baahangna shaqada shaqada nin qobol laan qobol filan ee shaqadaas nin gudiga filan therefore marka requests-kaas marka ku qoyaan institutionska wasaaradooyinka ku qoyaan ee guddiga ma tiigiliya codsidaas kabacdi marka madarays fursad bulshada la wadaagaan bulshada la wadaagaan waaya eedaa maasanta cabdinaasir barnaamijkun weliba ka saabsanya dhalinyarada shaqalaanta iyo qaabka shaqaalaysiinta guddiga shaqaalaha rayidka ee koonfur galbeed barnaamijkun weliba taabakliiday hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed oo ka shaqeeysa deegaanada koonfur galbeed gaar ahaana horumarinta bilanta iyo dhalinyarada inta badan ee barnaamijyo ku qabadaasa idaacadda warsan yaasiinku kuhay todobadaasi dhegeystayaal soo horeysiinka sheegay barnaamijka weliba marta ka ahaa cabdinaasir yuusuf maxamed oo ee kusamaga madaga shaqaalaysiinta guddiga shaqaalaha rayidka ee koonfur galbeed ciidan shaata oo ee guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka baay iyo weliba luul isxaaq aadan oo ku tirsan ururda bulshada rayidka ee soomaaliyeed mar dhow dhegeystayaalka khadka teleefoonka anfuro doona dhegeystayaalka walahan oo la hadal korana teleefon nambarka nambalsha i raaga lama lama shanaad saddex eber saddex markaal hoobasinkanaga dhegeystayaalkas iyo barnaamijku fikradooshii iyo aragtidii aan ku dhiibi dan walibaan oo la hadal korana nambar lama waa furaaga lama shan shan sadde eber sadde dhegeystaha aan ka horreeyey yaa fursadda siyaasa alaa asalaamu calaykum
هلو السلام عليكم
walaal magaaga xaafadda
heelalka adiga dhammaan martada oo istuudikan kula sugaya farsamayaqaanka dhegeystayaalkan ay basanlaa dugur fele aktar fele magaawa soo tiraa maafidin oo wada jiro
waayahay xaafadaan oo la walaay
saaka soo tiraa maafidin wada jiro
waayahay barnaamijka la dareerteen
maasha qaraa keenta badan degdeg wada haynama iyadan soo هذا السؤال يتلا ولا أذقبته هوب السؤال قبته قف هذا سؤال ويدياس دتك ميل فديان كل برنامج قبل الدراسي مسؤول كترسين قدوي شقالة ريد كي فدي قدومي أورك على نرد فدي لول أو كمدة أورد بولشة ريد كفدي هذا مركه واو هوب السؤال إيه أركتول يعني بيرياس marka la arkay inuu ma hasantahay boqolada ay taantinaya dhalinyarta si shaqaaleyn ku wala fadhi ee dadaan ee ma hasantahay faa'iido oo meel ka joogay isaaqada ما بلها ولدان وين تبغى ما بندق بغاز الدنيا وخاصة soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed marka weli baliin baahan yaasa dhalinyaro badan horta soo baneerijiyo badan reer koonfur galbeed roogo jara waa shahaadi ama hata shahaadada ku soo haysada oo ilaa hada shaqa abuur dhooldo haysana marka way baantili dhaqdhaqaaqa oo lin hadal oo lin baahan laakiin shaqo walaa oo een shirka dhami hayo madaxni hayo buskaano saaro milqadeeda oo ani hadal dhalinyaro gees jiirgiyasa la ilahay koo shaqaraysay iseeraasa male waa qof kasta boobu shahaadada haysadaata يرصاصن كوكاتم سمعين هتشق الله انت تسكدي ذي عزيز روزن لازم تس أسكت بلا أن تعطى سام بدن تجمر جك جامعة بس يعني درس عزروك أو والله ما هاي سن ما تعرفي أسكبي قسم سنت تعطى سنت أنت شقوي جسم سويرة تج إيران جر مرت ما بدين كبانتي أو هي تضغاو بنو لين حب بس لا بعد يجي هي جل ما حكم بلنا مرت ما بدو يجي هراتك سو ماريت أنت أو شقاور بنو لين كتبوي waa dhalinyarta jiilku roogto haraanku ka qaday kasab guryaalka iyada iyadanka badanta sandiid horta hodhidan koley raabto mare oo ogaanaysa qayb gal horta masha qabuusho raasida gara mabalin bayan dhayan raabtin uyo hal kaalwi musume dheray shacab garan wadanka homad baan baahantaa lin wada hadalo oo walbadan linsuubi edninku wada hadalo marka saasidan baadan raabtin kasta edniska dhiirgeliyaan shacabka yara iskeelin dhaqdhaqaa oo eedeeda dhiirigeliyaan way balin ku baahan israel wadaraa inuu wada hadalo noloo raabtan soomaaliyeed eedeestaan wiilkeedana gaar ahaan dhalinyarta oo jir hadii koonfur galbeed sidoo kale mukumaran dhalinyarta magaalka dashoodaana markay dhalaan koonfur galbeed omaba kudalbadaane oo shaqaawud badan suubaa koonfur galbeed hadii la geesa qorankaasa karna madaxda oo dhan suubsadaay marka dhalinyar soomaaliya dhammaan oo shar heerahan raayid magaalada shareeran shaqaawur sidin suubiyo hooba dhiidan si dhalinyaradan speel shaqaawur dhin ku suubiyo oo iyo dadkan ku suubiyo gurta islaalalkee waayahay eedaa mahadsanta si quruxda badan ee barnaamijka ninkula qayb gallay talooyinka kolley qaabka shaqo abuurta iyo guddiga shaqaalaha rayidka sidii naftarsho shaqooyin iyo fursado dheeri aan weydii lahayn kulley bulshada rayidka iyo guddiga bulfadhi aan ka dheegaayan talada iyadan ka mahadsanta dhegeystaha kale ee fiiriya halo assalaamu calaykum assalaamu calaykum walaal maagii xaafadda waayahay dhegeystahaas khadka kugohi dhegeystaha kale iyo fiiriyana halo assalaamu calaykum halo halo assalaamu calaykum
adiga iyo dhammaan degeystayaasha iyo martida barnaamijka galab wanaagsan
walaal barnaamijkala dareertay codkana kor qaad
aad iyo aad barnaamijka si fiican la socda saxbiyada degmada bura qabankaas ogaataa
haye talo iyo su-aal mas-uuliyiinta barnaamijka fadhida ee hobwal su-aale qabta iyo hooba tale ani kordhiyaasa dhawaaw
waa mahadsan tahay xusni dabcan barnaamijkana waa la socdaa talo iyo su-aalba waan qabaa haddaan ku hormarno taladeyda dabcan maadaama hadda la sheegayo ay xubnaha wasiirada ay yihiin dad dhalinyaraha in ay ka bedelanto howsha sidii hore xilligii aan ogeyn ma jirin wax dhalinyarada shaqo la siinayo haddii la siinayaba waxay ahaayeen kuwo afgarad lagu siinayo aysan ahayn aqoon lagu siinayay waxaa kaloo jirtay in qaab qabiil iyo weji lagu siinayo shaqada aysan aqoon lagu siinaynin marka dhalinyaro badan oo xilligan joogto waxaa jira in shahaadooyinkooda haystaan mise markaana shaqaale la siinayo dad runtii aan u qalmin shaqada marka waan dhibaatada keenaysaa dhalinyarta maanta ay ka baxaan dalka iyagoo arkaya dalkoodii ayna shaqo ka raadsadaan wadamo shisheeye marka waxaan rajeynayaa kuwa hadda loo magacaabay wasiirada cusub in hooshaasi wax weyn ay ka bedelaan waana soo dhaweynayaa dabcan barnaamijkan quruxda badan raadi awartanna waxaan markaasi aad ugu celcelinayaa barnaamijyada noocan oo kale bulshada lagu wacyigelinayo inay sii badiyaan waana ku mahadsantii su-aasheydana waxay tahay maadaama la sheegayo shaqaaysiin iyo waxaas marka ma waxay ka kooban yihiin hadda meesha ay dhalinyarta u badan yihiin mise deegaanadan way ku jiraan sida hadda meeshaan kaala soconay buur oo kale waa degmo ka tirsan gobolka islamarkaana waa koonfur galbeed deegaanadana qaabkee loogu soo xulayaa haddii maanta laga hadlayo inkastoo aan jeclahay in dooda ay ku saabsan tahay koonfur galbeed haddana dad miya ma laga yaaba in deegaanaduna ay qeybka noqdaan ama degmooyinka koonfur galbeed waayahay ciidaa mahadsante fikirka su-aalasaanan fahmi kolley meelku basan bay dhawaan oo la hadalhay tas aanan malayna buurka kabanti arti rajee marka cabdinaasir dhegeystahaas oo kale welina weydiiyaayahan shaqaale iyo lambaahadi ama qof shaqaalaysiin eh ama fursado dhowr ah xafiiskiin baydhabo waaye medhisanka howlgalaasan marka ma baydhabo qof rooga shaleediya ya qaadaasan amise qof gasadheer rooga codsashii aqbalaasan qof diinsoor rooga qof buurha kaba rooga qaabkaas dhegeystiya toob ku jahilbiid
eedina mahadsanyin dhegeystigaas dhegeystiyahaas sababta oo online la dooraday in shaqada marka la hadhejiyo wali waaye una isticmaalaan derbiyadan iyo meelaha oo public dadkan isku hayaan keliya ma target gelaystaan shaqada markiiuna xeexeysiyaan wali isticmaalaan online isticmaalaan ujeedka un kulan wali waaye dhammaan madaraas shaqadaas qof kasta meelis roogi ninka deerta markiis qofkaas deertana shaqadaas ha ablay karee waqti qaadadaas xilliga oo ha ablay garan socdaas at least lama usbuuc amala socdaas markii lamada usbuuc ama maintenance targada markii dhamaata mala sameeyay shortistaha markii la sameeyay qof kul waa wacay already qofka meelis roog wal ogid ma jirta formula buuyo qofka qofka qoro addresskiisu meelis roog ah qoro sheegay jar markan qofkii markan meelkaasrooga qeyb qaado karo wal wace kadib janis meelan siiyey hataa lanka meelanka dhar xamar hadii roog ama hadii gobolada kale soomaali roog koonfurka baa isku dhaafataa meela roog waqti usa ku kooy kor yaa la siiyey meel rahan ugu yaraan five days yaa meel rahayso yaa kabacdi yaa imtixaanka la qobde marka xuquuq gala laleeyahy marka qasa dheer hadii roog hadii buura kaba roog hadii kismaayo roog ama hadii puntland roog hataa kooy kor maadaama online qaab internet laha ka bandhigo meelo qaar internet ama access ma ah marka dad xirfada lahayn ama aqoonti lahayn internetkana heli korn fursadaasaas ma ka dhaaf korto maybe ka dhaaf korto sababta keliya channelka anka macquulsan qof kasta ka deeri karto oo islaamigeyka oo soomaali rogole internetkaas waaye haddii jirta marka baahisaas camal ahaan oo koley eedan gaabanta marka taas maybe shaqada oo gabadhii ku horeysay maartay inay wacyigelin la sameeyo hata guddiga shaqaalaha rayidka waqtidha wala sameeyaa inta sanadkan socda kambayni sameey doona amba olole sameey doona fulooyinkaasoo dhammaan madaraay degmooyinka southwest ama kumaamul koonfur galbeed ka sameey doona oo la dhiirigeliyo dadka madaraayo qaab shaqa abuurka qaabka lan sameeyo qaabka shaqooyinka loo aslo qaabka madaraayo guddiga shaqaalaha rayidka naftisha wala siiyo shaqaalaha rayid naftisha wala waxyaabaa dadka fahansiyo kambayni ama ololooyin hata yaa la qaado doona sanadkan ilaahay bar qof kasta degmo kastana nga kooy doonta insha allah dhegeystayaal kaganada doona si kooban luul iyo shaatiya maxaan su alsiya culayska ama qaabka online-ka umaleesa intii caqabad ka egta dadka qaar ee aqoonta iyo xirfadda leh
ha wali caqabadkeeya online-ka suy dad maabun haysna jara ma degmooyin hata maabun ku shaqeyna jara online ku suge wali le markun la xiriira barnaamijka ku dabahiri waaysinya weli security unoo dheha ka bilawni bay ku dabahiri waaysinya haddii mailer hayso securid lahada lahayti wali laanka la hadfadana guddigii shaqaalaha rayidka dhasa dheera diinsoor degmooyinka koonfur galbeed oo dhan a degmo walba laanka la hadfadan internetka walaan iyo sheegaan kumaara ma fadan derbida jiifadan ama xafiis jooda jiifadan markaasoo langa waayba ma erfan lan baadii jaroode dowrka jarmahane lan degmo rogo magaalo rogo mee dadka noorin rogo ma waayfan internetka aqabada leey aqabadiis wali hordalaata amniga waaya lulahay ma ka tarsaasa online-kaas oo shaqaalada ama qaabka fursadda lah ka bandhigo bismillaah idan maasanto xaqiiqdii internetka dhibaato online-ka shaqada maadaama casri cusub haddii iya oo horumar la deeriyey haddana wali jira lan aqoontasli fursadaas aan haysana mindhareys markaasay adkayskii oo internetkii us aan helaana ama markaasay jaaniskaas un ku faa'iidaysado korna jara ise walaalkay sheegay maadaama lan helaana in degmooyin degmo kasta shaqaalaha rayidka iyo laankalahadan hada oo una broseesa dadka jarno waana cusubna dowladnimadabana iyo cusub because afar sano malka dareer kor maan marka roor kor afartii sano lamaadna hadda bilaawni aan walay qabay afartan sano hadii laha mooday sabahaata haddana dowladnimo yaa yaa yaa laka talaabsaday wayba waddo oo dowladnimo saaragna maadaama hadda curdun eena barnaamijkana hadda meelo andeersasanayna shaqaalaha rayidka aan walay qabee cadaalad hay ku heloy dadka badiyadiiyo bo shaqada weydiyo baydhabo in iska kooyana roogaan xaqiiqdii baydhabo marka dadka roogeen cadaalad falay ciidan mahadsanta dhegeystayaalka min lama siiya kubacdana martada iyo fursado sikana sii doonasaan gabagabayna halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waayahay dhegeystahaas khadka kugoohaya dhegeystayaalka kale ayaa sii doona iska horeysiin sheegay telefoon numberkan oo la hadla kortan waa faraagar lama lama shanaad sade eber sade dhegeystaha kale halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal xaafadda iyo magaga
waa xasan salaamey
waayahay barnaamijkala dareerta
sheegan dareer haya horan gudagal su-aal itala waleeda qabtaha koob
أنا ما يود هناك أي ود مريت إني جدي كبي تقالها جدي جدي ما يشتغلنا ما ليه حتى لو بدان فيه شغال لحدي رجعنا ما قبل أجري كل كي أو امتحانات كل شو امتحان كل كل فراي لما بنقور قبل امتحان تو قبل شيء نسيجي جدي سنة تلفون من درة إسلام عالم تسكوه كل كسجله imtixaankaa hiilgaase olfeediisuna dhijiya
haye
marka shaadka iyo luuleyna do-aadiyo dhiigay marka horta do-aadiga ahay aqbal mayna fadahin dadaal dadaalku dib yaa mayna fadahin walaay ilaahay kutuugi madaasa ilaahay nidhub hele mudada nkuurgala weydi waayahay eedaa mahadsanta walaalkay waktigana nahay su-aalan cabdinaasir ku jawaaba doona intaas yar oo adahajiyadadii dhegeysto kaliya ku hormarya inta cabdinaasir iyo martada gebagabada ansiina fursadda barnaamijka obasin xasuusi waliba ku hadlaanay shaqalaanta dhalinyarada iyo qaabka shaqaalaysiinta fursado dhiniga maamulka koonfur galbeed barnaamijka hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed iyo taabagelyaha tawarsan iyo kula dareertan halo asalaamu calaykum walaal maaga xaafadda
abwaaji zubeer macaan xasan kase haya xaafadan
xaafadda ii sheega magaalada baydhabo haya barnaamijka gudagal obla dareert
koley laku hadlaayo malay koley waa arrimo orday oo shaqaalaha rayt iyo faasil rin shaqaaleyle shaqaalaha koley taas laku hadlaayo malay ha i shaqalaanta dhalinyarada hayd
mase koley hadii qofna jeeliyana koley xiriiraha bulshada ayaa ahaa koley xidnayn baday in muhiimad qabta lasii dadka oo oo maxaa laga yaabaa localka ee arday oo koonfur galbeed in la siiyo naqadeer marka may kaday badana may arday mar oo hay in muhiimada la siiyo dadka arday meelkalku qooy oo dhiniin kenyan ogoleen aan dhiniin arday kalen ogoleen marka saa daraadii dadkiina dugsiga kubeen jaamaha kubeen hore koonfur galbeed waana may daneehay arajidii saa daraadii may kaday in dadkaasay muuraasha kutusamo in iyo aan baahno oo oo isla markaan arday oo arday alajidi oo kale
waayahay ciidaa mahadsanta si barnaamijkan kula qeyb galay dhegeystaha saan dambooy cabdinaasir yasiye si dhegeystihii hore taladiis iyo aragtida usaajeedi walabku era oo mayla eraay hadu ka hor sheegay intii dad barnaamijka aan ogaayna ama aan ku qeyb galna telefono landiro oo laku qeybgeliyo walaabagi hata luul iyo shaad ku hadlaayana qeyb ku ayn marka hadhawaaw kubacda jawaabtaas wali raaxsadaas ahaa gebagabadii sa aan aragaas antii guddiga shaqaalaha rayidka iyo aadoogan badan lahanjeediyow iyo oo dadaal iyo juhdi iyo bilaawfay la suubiyaan hatana aada jiraan marka sa aadoogaas yarna isiin nadiifku kunagda kortaan si kooda
mudin hosna ereeda macsanta walaalkay meed raayso raayuusaa jeediye oo haay meed raaysanba aragtidiisu ku hadlay oo hayta meed raayso imtixaan ninka weri kabacdina meed raayso laan oo meelaba ninka werin amba qorshaha baan ka jaranayaa ina teleefon hoosna ku dira waxyaabaad ka sheegay may ku shaafiyahin qof kasta meed raayso markii shorta islaag saara wal wal waca si individualna hadal maayo meed raayso ma erow hebeloonkay kala jaran hebeloonkay kala jaran ma erow marka may malayay inay islay oo isku dareemin ila ku yaaba marka by the time dadka marka imtixaanka la galo lee meel iska argaya maayo adina adina ha galay adina qadka galay lee meel iska argaya ha laakiin dad is ogmee marka may malay taas lay in sababtay oo qof ismeelay dadka ka argay usna si isu linkweri ama la isu linkweri oo meel ka argay taas isu shaqo soo qaadi maybe si kooban gabagabada gabagabada ma inta badan la sinjeediyo iyo dadaalka isin wadaan sanna soo fujiy kor oo walka tusi kortan ee horta kulay may malay saat walaali lule ku dhawaa jaasi ee gudiga hadda ilaa saddex sana mala jira ee saddex sana ee saxdii lan fiiri wala jira competition may ama tartan kala jirnaa ee dowlad goboleedyada kale ee ka tartan kala jiran ee haddii la fiiriyo ee unka horeyn haddii la fiiriyo xagga shaqaalaha tobaatiko dadka timadara lulay walaalkay shat niyasan macquul waa niyasaayinba laakiin maamul goboleeda kale haddii oo lisin sheega numberka iyo hata haystaan marka ma ala ilaa meel south west meel litin ahaa tirfayla haystaan ina seertan oo ku yaab jarka horta baliida jarka horta meel kulley meel malay binaadam ma yaraayso ma yaqanin kor laakiin inta ilaahay qeer qadari ya ma yaraayni fursad ku faa'iideysan macquula laakiin hatta ma yaraay fursad dhaaftana kulley ma yaraay gudiga iyo shaqaalaha shaqooyinka may ku higo meel haddii fursad mar ka dhaaftay haddana mar dhamaata hablaay garay iska day walaa walaa fursada jiraan kulley meel malay walaa eeda jiraan guud ahaan may kula samagnaha maamulka guud ahaan kula samagna walaa dhalila yaradana nin jeedana qaadaan insha allah waan iska daynaha maqaldam ilaahay waaye walaalaha walaa inoo tabdoona walaal inta badan oo tabashada iyo magaalada ka jirtaan wali waaye wal oo war suugada in isku badan waaye laakiin xaqiiqada wali waaye insha allah inta karaankayna dadaalan tan dadaalkaas insha allah si adkaytan ilaahay ubar maasanta gudoomi shaataye gabagabadii
idan maasini walaalkay abdinaasir iyonasudu sahan gabagabaayey meel raayuso ana gabagabaday weelay nagadaas guddiga shaqaalaha rayidka mayle raayuso dadka walwiingangay nadaamyo badan oo mayle raayuso shaqaalo badan oo hata unan sheegahayna lagaadadoo jara tusaale hay-ad walba mayle raayuso guddiga shaqaalaha rayidka la mensheenahay hay-ada madax banaaway oo shaqaaladii qaadadaan walaaguddigugudana jiraan laakiin guddiga shaqaalaha rayidka ama shaqaalaha rayidka walaa culeyska lansaarahay nidaam dawli ayoo ka jara tiitoo la wada meel ummadana wada dhexayto ah meel ummadana wada dhexayto culeyska saasa ka koraayo marka haddii oo aad bulsho maamulo ertoon culeyslaan iyo managadaas eedo oo lanka walaalkay hadda sheegay ana makudiidow dhigi korta guddiga shaqaala rahidka isku wada mid mee dad faylana ka jaraan dad walhalaayowna ka jaraan marka wayl ku yaabee dad walhalaaya inibsi la kulmay milarahayso arrinta dhabcitaan iyana macquulu ana guddiga shaqaala rahidka wala ana ku haayo wali kaleed war suugada goonuhu laakiin wali ana hubaal ee ku haayo wali haytay qof guddiga shaqaala rayidka id ngordayaan oo mayl raayus dhalinyarada dhatiyana caanka haay iyo barnaamij ablay ablay garay oo yowadan qofka sugahayti xataa qof leer oo mahayn reference sheeg iyo qof heblow sheeg qof leer oo mahayn qof la kasoo hayo oo caan eh dad madax banaaw oo sidaas walaalkay sheegay oo guddi la sameeyay iyo intixaamka ku qaadi qofkaasoo mayl raayus shortlistaha dhaafi jeha galay return ha sameey interview sama interview ka heli waana maygaadan qofku sugahay hata dadka oo wali ka jara mayle raayus magaalada ka jara hata shirayga yanga dadka oo hata magaalada ka jara wala ku heli yaa ka jara marka iyada wali kinga daayase gorosho ma ah mayle micno kale ka jara dhaliilo kale si kale han dhigi koraan laakiin wal kale jara koraan marka wali kala dardaaramay guddiga shaqaalaha rayidka sida inka adag inka dadaal badan inka xoog badan iniyo mayle raayus walan isticmaalaan dadkan isku giijiyaan mayla raayuslid walaagay oo dhaliilay kale isku dhadhi isku dhadhiyan laakiin iyo hejo sida lan sheego rasmi in nagan taas horta dardaartay guddiga shaqala rayidku dadka shaqada fadow oo ku mid yihiin dhallinyarada iyayoona wali kala taliyay horta irsaagdan ilaahay yaa gool qaaday markii ada laka abuuray iyo mayla raayus ilaahay dad ma koola tanan ada laka abuuro la falaay se lawele se laka wele make erin hatana walaada aamasana langmay kula taladow walaada aamasana helaasle marka wali lang oo maskintiis degantaa caadi ahoo walaajiis weydsida hoob walwaayona tahriib galbiji ingalaan namaanya fulkan hunguriga gaasimoodi ingalaan inada nagata adil koofada kalsoona oo naftaada ka gabaasa deegaanka ka gabaasa koodheerato koodheerato shaqo hela doonta iyo dhalinyaradana kala taliya iniyoo nagadan dad degan oo wala isugu koraan deegaanka ka sabar koraan iniyoo nagadan marka lamadaas qodob ayaa gabagabaa maadsanta luulha gabagabadii
بسم الله الرحمن الرحيم اولا اذا كما هدناي ولا نغي سيده قرب بدن oo iyo doodon ku qayb qaadayeen ee iyo sida qurux badan oo dandaadiyasi shacabkana saas oo kale tas sharaftalayo kumantisho aan ku dhiibadayeen ee xaqiiqdii guddiga shaqaalaha rayidka ah guddiga shaqaalaha rayidka leeymaay qofkan hadii geeka bajaaj kulay wada wal eede mar hol bajaaj leedii ee masuuliyadda saaran guddiga shaqaalaha rayidkana adii badareem korto musuq maasuqna soomaaliya waa guud ahaan ku jarama inay wal shakhsiyaad iyo ama maamul goboleed gooni ah laka eedayowma eh anaa weyba ka gunaanada faday ka gabagabaayo faday guud ahaan maadaama dowladana cusubta wasiiro dhalinyaro ee cusubna la sheeni wasaaradda shaqada shaqaalaha wasiir cusub la sheeni aan waliba qabee janisa jaro oo janisa badanga jaran hadda kaftanka markii lagu reebo dhiniga bilaantale mafiiriyaha guud ahaan dhalinyarada ka dhaqan koonfur galbeed oo wala baratay baagamundada ee ida indhabahayan ana xaqiiqdii shaksiyan ma awooda laakiin inana walanqobda ama meelal boosas jeey ma awooda laakiin iyada ayaan dhibsadahay dhalinyaro ee dareema korta oo janis iyo intaas sana iskuul ha fadhiya fasal ha fadhiya wal habarday haddana baagamundo adiiba dareema korta qofku mustaqbala leey waalada walhabari walbadana ka xiriiriya kiirin xaqiiqdii dhiniga shaqaalaha iyada dhibaato badan ku jirta aan waliba lahaa dowladda koonfur galbeed ee cusub shaqaalaha rayidka eh wasiirada dhalinyarada ee cusub dhammaantii waliba lahaa dadka kiikin isin walankaqowda faden oo deegaankin isinku hormariy faden isin laysinku fade tan kala dadka walaalkay cabdinaasir hadaayo leeray guddiga shaqaalaha rayidka ee dadku madax banaan oo dadkaasi xulow iyo la sheenay markii barnaamijkaas oo kaleeta la suubiyo walil faday dad indha duleelan walaagaas og aragahayaan dadka baahidaas gaarka ee dhabta ee qaban ini oo meelaraas xaqiiqadana shala saaro koran inuu meeli jeeyaan oo aan kuurgalan sida walaalkay shaat oo kale oo gudoomiyaha dhalinyarada ee oo kale in la kadara gudigaas oo oo gudiga shaqaalaha rayidka ee ku madax banaan suusan ogaada wala dhabta meeli ku jara inuu suusan ogaada ee dhalinyaradana may balaha ee an badan dadaalo waana ku caajisay inay fiidin ishaadooyinkii isin jeeysatan goobo shaqada way bana rajeey doona inay isin maamulka kiiking nasiin heeli doona ee waana meel raayis dhamaanteen shaqaale dawladeed ama shaqaal rayid oo oo hay'adoon wada shaqeynayna doona dhamaanteen naganay ee haano bulshada adeegow may balaha wala isin barateen shiliidi darbiye aan la fadhiidan deegaankiina shaqada ka awoordo kortan isin oo shaqada dawladda ku weydina hay'adna ku weydina deegaankiin shaqa awoor ku suubsado kortan way balaha midooba gacantiis qofsa shaqa awoorna suubsada waayahay eedaa mahadsantiin guutaan barnaamijkan inta ka gabagabeeyaan oonu ku hadlaanay shaqalaanta dhalinyarada iyo qaabka shaqaalaysiinta barnaamijkan weliba taafikeliiday hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed oo badana ku shaqeeyas horumarinta bilaanti weliba dhalinyarada deegaanada koonfur galbeed gaaraha magaalada baydhabo kuwadda howlo badan oo lagu hormariyo barnaamijka waliba ayuu kula qayb galay oo mahadnagay cabdinaasir yuusuf maxamed oo ee kursamaga madaga shaqaalaysiinta guddiga shaqaalaha rayidka ee koonfur galbeed nuur isxaaq aadan oo ee ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ku tirsan saas oo kale bilaanti iyo awlaada dhaqaaqaasa gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka baay aadan cabdiraxmaan ciidan shaata oo suuna barnaamijka martiinkahay intaan barnaamijka intaa gabagabeeyana saasoo kale loo mahadnagay dhegeystayaalka oo dadka teleefoonadan oo kala qayb qaaday runtii oo barnaamijka gabagabeeyna wili ee dantanay ahaayeen laakiin waqtiga oo gaabsin inaga dartiya yaabku cudur daardaan inta barnaamijkan damidan kulmaana dhammaantan walbasiin tabaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu